bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal hamiin faydlaha ka dhowaada warka hamiignimo ee warsan qodobada isinka dheegi doontaan warkaan hamiignimo hoobi ilaahay ermayba ku mid ee guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada baydhabo oo ku hadali amniga tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo barakacyaalka sugan deegaan laka magac dhabow nuuraada ee duleedka beledweyne oo dalbaday inta gurma degdega la hadeersiiya culimmada magaalada baydhabo iyo maybase kulan inku hadallay muuqaalkii foollo xumaay doorashada kurso ku banaan golo shacabka oo laqobadahayo maalinta maclimiinta oo muqdisho laka xusi dowladda jabaan iyo mayba safiir cusub in maga dhowtay soomaaliya booliiska soomaaliya iyo han amisom iyo kuwada hadalay amniga doorashooyinka duqa magaalada muqdisho iyo weliba use xaragga ka jaray xarun redling howlgeliyahaya qodobada binaanka warkaan hamiignimo ka dheega doontaan dhugunsadayaal mayba ku mid ee israa'iil iyo iiraan oo qarka in saaran dagaal foolka fool ah
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiignimo khamiis awdo jimaanaha galaha taariikhdii ka eedanta labaataiyo kowda bilo nofembar labada kuntum iyo sagaalka haana saytina may bahayana qodobadii warkaan haddana in diyaar garooba usugiyo faahfaahsan ku bilaawna guddoomiye ku-xigeenka maaliyad degmada baydhabo yuusuf maxamed bare iyo weliba use ku hadalay amniga tumanka xaafadood magaalada baydhabo warkuunna mayba diyaar ninka la-ee wariyaagaan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada baydhabo yuusuf maxamed bare yaa sheegay inay bulshada koonfur galbeed soomaaliya iyo ka shaqeeyaan amniga degmada baydhabo waana la shaqeeyaan ciidanka si dadka lan wacyigeliya waana walyaabo badan oo khalkhal ka sheenow iyo unku horseedan sidoo kale weliba use tilmaamay sida iyo inaska hirayiin dal iyo dibadba bulshada koonfur galbeed soomaaliya sidaiyo unku shaqeeyi lahaayeen amniga deegaanadiyo
إذن عيكلي ولا خلق خلق الشيناء وخلق الأمن الشيناء ويبدو بالشرب يدو إلى أنك معه إنه أنا أنت أمامنا وأنا كما حسنين إني يعني يوكيت من كشفايا يعني أمن الشو فأصبر مرنا يبني بنيس محدل كان هو مشهد سيسن عرب كان هو قوادين ويبنس محدل سنتر وهذا الشرب هم معي بالعصر من بعد الدرير كني أصلا ويبو عيكلي بالعصر كني وإذا من سورة جلي محاية عنه مع الدكوة المقاوة gudoomiyaha degmada beedhabo xasan maxamed biikale runtiina oo experience ah oo waqti badan yani maamuulka ka jaray oo intaasoo tooka na naqdayo waa usanadka sheeraha na naqdayo waa yani communitiga yani dadka bulshada u wadaagasa la kawadinaya waayo dhinagii kale gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada baydhabo yuusuf maxamed bare ayaa sheegay in iyo tumunka xaafadooda degmada baydhabo iyo ka fureen xafiisya xafiisyadaas oo iyo ka shaqeeyi doonaan tumun gabdhood oo walhabaradi waa kuu soon arrintan ku warbiyow wayba suuqinayni suurtagalay maxay ahayd toontinama suuqina xakadarna xafiisyadii suuqina arrimaha bulshada iyo dadkuwa baydhabo maa xaafadyo kala duwan tumun ka xaafad ee baydhabo laawayna magacaabnay tumun gobol oo yacni educated ah oo walhabarati oo jaamiciin ah yaa wax ka darnay maamulka فانا كنت ولا فانا كروعي لان كنت بدي فانا كنت فانا كنت بدي بدي سيسي وقتين يعني تم دبر وحال مرة معنا تحقل وهم مختفين عيبوا يعني كالنتي بلان تقو أول فرلان لا يجري بغلقيو سبب بغلقيو لباطن حتى كنت بدي إنه بغلقيو بغلقا بيسي يعني كنت يعني يونا يعني حد أرمي بشير مدان بلان عيين وابدان يعني بشير حتى لقران يونا كبيرين تحقل من يونا maamulka cusub ee degmada baydhabo iyo wada dadaalla use ka wacyigeliyow bulshada siyo maamulka iyo laamo ammaanka iyoon wada shaqayn lahaayeen eedi eedan maadsan iyo cabdulaahi culimmada magaalada baydhabo iyo maybase kulul iyo inku hadallay muuqaalkii foollo xumaay sida warbixintu ninka fiiriya waryaagana bilaal hilaal sheekh shucayb culimada magaalada baydhabo iyo siyaabasha la duwan weliba ayo aan ku hadalnayna muuqaalkii anshaxumadahay ee kafaafi bulshada kaasoo uu sahay khalad ka dhihi lamaano ka nool magaalada baydhabo culimada ayaan ku digi shacabka in iyo tirtiraan muuqaaladaas waana iyo ku tawbasheenaan sheekh xasan cabdulaahi isxaaq sheekh xasan gaab oo kamid ah culimada ka nool deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sharaxaada kubiy walaa diinta iyo ku qabta qof ka faafiyo muuqaaladaas iyo dadka suubiyaba
barnaamijkan oo ayaamagun dareere oo weliba nakasheegaw habar i harka isdhabaan inuu hasuubiyeen oo maro bulshada lakabaahiyey lankasana daawadahaylileey sheekhay hortogay dheray gabar muu wada su-aal ku dhawni waa lankasta oo muslim eh oo ahli tawxiid eh oo walayoo hayba arago ama dheede wal oowka ka argagaxaaw wal oo maaragtay raallo ee ilaahay oroodas la koo goliyo raallo ilaahay keegin mace waa faaxisho oo haddana faaxisho korfuulugo bulshada maynka degaan ee muslimiinta meelkastiroogaho khaasatan reer baydhowa ilaahay halkausugay walayohay lanki mobilka kijiraan isku tuur horay oo badan kula siteena ilaahay inagoy damduwaaye ina aladiina yuxibuuna an tashiya alfaaxishatuwo wayo dhiin unawaaba isdable may faaxisho eh iyo erasadeenhe walaa hooba maaragtay la talafoonsiilinka talagalay meesha tareeba lagu hela dembi nagadaayan hoobiyo isdaban wayd waa asturunaangalinka talagalay hataa nabada ilaahay mataqaanasa ilbalamuujay wayba nahyey ama reebayni ama sii hartaga madiyo kulumaan waligool e ama sheeko ee datiyo maraaw eniuso binaanka habaho atahaabti ee binaankan kasheekay wayba kasheegaynin lama dameer oo laamida datada isku fuuleen hata sheeka dayaadaya habartasay eraasa ama saweere markiina hoola gobodaan hata sheekile hoo banaanka la fadhiadigataire nabad ilaahay sidii lama dameer oo kale oo laamada isku fuuleyan oo kalew ama dariida isku fuuleyan oo kalew hadda sheeke ma ahe walaayado ficil ah oo maaragtay baraatika ee baan laha gudbiyohaaye waa dhaqin oo eed unxun oo eed unguracan waliba waa markilamaad oo muuqaalo anshaxumee laka aragow deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan baydhabo bulshada hanoo ku mid ayu arageen yaa haddii sidan iyo sii dareerta sheekha un ku digi inii dhibaato iyo ka noqodaas jiilka ha korow walibana dardaaran uusan diray guud ahaanba qayboosha la duwan ee bulshada wallaahi walaaw oo kale hooba sii dareeran wayba waa dhibaato badan la sheelayan ciyaalka yar yaro adaha korahayo caqlo iyo diin iyo waliyo reebo unlahayne oo markasiyo fiirsigaayan marka dhibaatadiiyo wanagta iribumeeraane dadka oo ululcaqliga ee ahlulxalli walcaqdi maamulka le culmaa-udiinka le malaaqada le iyo maaragtay maamulka mayba dardaarmaane walaahuniyo ka horteedaan waayo walasa ilaasima awlaadiyahu walaaka inaansimoonka fisaada wayba gabdhoosha iyo wiilashoodu kan waaba ujeedada wadide baydhabo waa runtaa waa ha kala nagadaay barnaamijkan marka lanka walaahu suubiyahay waaba lan ujeedo wadadu marka mayba eraanahe inii dadka oo madaxda eh ama maamulka eh ama culmaa-udiinka eh ama sidii aragtay digli mirisle oo macquulka haayay oo qiimaha lahay aragtaniyo tagaagan walka kubadan lankan walaan suubi iyo aragtay lakahelay ini ta'siir lugo hadii kule xata haduun heraano haduuduma shareeran goykan heraano male ta'siirna taabado korani la ta'siiro marka taasa era lahayni konton ini lahaa afjar markan dabadamba iyo hankanagana magaalada hankanagana
isbuucyadii unaha dhaafni weliba bulshada ka nool deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya si weyn iyo un hadal hayana muuqaalo anshaxume haanasowaan si weyn culmadiiyo unku digeen haan faafiyo xumaatada eedi eedan mahadsanyo bilaal hilaal guddiga madab banaan ee doorashooyinka qarankiiyo maybayo ka dhawaaqeena doorasho xubin ku banaan golo shacabka soomaaliyeed kaasoo usa banaaya ekis xildhibaan saqar ibraahim cabdallah waana ku mid haaya dadkii ka amuudan weerarkii laka qaadi xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada ee xukuumadda soomaaliya labaatan iyo sidii bili maarso ee sanad kun labada konton iyo sagaalka guddigiyo miba uuse ka wargeliyay odayaalka dhaqanka ee kajaris boqol soddon iyo shanta oday intayohan gudbiyaan liiska konton iyo kow erga waana dooradaasa xubinta xildhibaanka uuse banaay akis xildhibaan sakar ibraahim cabdalle waana saasoo kale hay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha guddigiyaasasoo kale ka wargeliyay odayaalka iyo musharaxiinta xubinta baarlamaanka inta qabashada arjiga iyo bilaabada hayta labaatan iyo sideeda bilo waanaya ka egta soddonka bilo munaasabadii waxaa ku qayb galeen wasiir dowlaha wasaarad walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka cabdiraxmaan maxamed cabdulle waana ku tirsan minka sare guddoomiyaha ururka bilaanta qaranka iyo la taliyayaal sare waana ku tirsan wasaarado walbarashada iyo macalimiin iyo marti sharaf kale waana la kacasuumiyaha ku qaybgalay agaasimaha horumarinta iyo macalimiinta wasaaradda walbarashada mudane axmed muuse xoosh iyo munaasabada furi mayban hambalyo indiray macalimiinta soomaaliyeed mayban uusan kama hadnagay macalimiinta soomaaliyeed xilligii usu burburkii jari dhiig show iyo dhacaan show intiyo in hureen intiyo walbaraan ardayda soomaaliyeed waana haysata daruufo axmed macalin cumar waana senatar ku tirsan minka sareeya siin hambalyo indiri macalimiinta soomaaliyeed meel walba yuu rooga mayban uusa sheegay inta macalimiinta soomaaliyeed iyo ayin iftiinka wadanka wasiir dowlaha wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulle jaabir ya sheegay inta maalinta macalimiinta soomaaliyeed iyo eta maalin weyn islamarkaana ka wasaarad hanye ahamiyadda koowaad siyaasa macalimiinta soomaaliyeed geegya mayba haytay maalin weyn maybana haytay maalin ummadda soomaaliyeed magac iyo maamuuska leh mayba haytay maalin qof kasta oo soomaaliya linkabahanye inta sigaara handhaway maybana hambali indiray macalimiinta soomaaliyeed meel kastoo yuroogaan hooba macdan injaro lahayna horumarka una geega deernimo deero lahayna barakacyaal roogan deegaan laka magadhabaw nuuraada ee duleedka magaalada beledweyne iyo dalbaday inta la hadeersiiyo gurmar degdeg ah xilliyo saameeyeen fatahaado sida warku ninka fiiriya wariyaagana bashiir cabdulaahi qaar ka mid a bulshada ku dhaqan deegaan lagu magacaabo nuurada oo hoos yimaada magaalada beledweyne ayaa xilligan waxaa soo wajahay xaalado nololxumo adag waxaana ay sheegeen in deegaanka ay horey u deganayeen dad beereley ah kuwaasi oo dalaggii ay beerteen uu qaaday webiga shabeelle baahida ugu daran oo deegaanka ka jirtaa waxa waaye maryakaneeco waa u baahannahay baco waa u baahannahay biyo waa u baahannahay raashin waa u baahannahay intaba ma haynaba sidii nimankaas hore odayaasha u sheegeen deegaanka nuuradda waa ballaaran yahay saaad haddaba soo aragteen oo kuwii biyaha ka soo qaxayna a guryahoodii leedin geeyey beerihii leedin geeyey kuwaas kore aad u soo aragteen oo barakaca oo bacuhu u dhisan yihiin oo marakaneeca aana haynin oo teendhooyin aana haynin sida hadda beledka oo kale teendhooyinaa laga bixiyaa ma hayna annaga bacaa laga bixiyaa ma hayna aniga sasiiriya laga bixiyaa ma hayna aniga reeshiina laga bixiyaa ma hayna aniga ururka dhallinyarada waan la hadalnay waa u sheegnay waa idinka warqabnaahay dhaheen welina nooma imaan waa sugaynaa ilaa idankiis waxaan rabnaa inay baahidaas ka jawaabaan waa u tagnay shirkadaha nimanka waxbixiya oo gacanta ku haayo oo rugta ganacsiga ee muqdisho iyo dadka walaalahooda ay wax kusoo dirsadeen ee u yimaadeen waa u sheegnay waa gaarsiinay waa idinka warqabnaahay dhaheen weli looma imaan sidoo kale deegaanka waxaa ku barakacay dad ka caraday fatahaadii ku dhufatay magaalada beledweyne iyo deegaano hoos yimaada waxayna sheegeen in weli ay aysan helin wax gargaar ah waxaana ay baaq u direen dowladda soomaaliya maamulka gobolka hiiraan iyo hay-adaha ka howlgala magaalada beledweyne waxaan deganahay deegaanka nuuradda odayaashaan ka mid ahay oo maaragta dhibabka iyo wixii meesha ka dhaca la yidhaah inaan meediyaha aan gaarsiiyo marka koowaad dadkan meeshaan joogaa waa barakac barakac wuxuu ku yahay beerihii iyo guryihii intaba waa ka barakacay beeraha waxa jawaan la geshay waad aragteen waxa kanaa la dhigay waad aragteen dalag kastaa ku yaal beer markii laga yimidna guryihii baa la soo galay biyihii haddana haddana waa la qaxay meel kalea la degay kaneeca waa tanaa sasayeeri lama haayo cunno lama haayo ilaa saacaddaas la joogo haba yaraatee wax aan qaadannay ma jiro oo gargaara iyo waxna soo gaaray midna ma jiraan waxna soo gaaray ma jiraan dadkaa tabalaacaysan oo gurigoodiina biyo ka galeen beertoodina ay ba'day haddana geed hoose aanay horgelin oon bac lahayn oo duur cidlaa ilmihii ku daadshay wax wax haba yaraateena yimaad waa laydii imaana laleeyahay beledkiina waxbaa lafsiiyaa dadkiina lamid ahay annagana ilax raxmad leh dad nagu fiiriyey oo hala dambooda dadkaa yidhin ma hayno ilaahay idankiisa dadkii marka iyagoo gacmolaalaada yimid gurina uuna ka horrayn geed hoosena uuna ka horrayn haba yaraatee wax lala soo gaarin adag baahidana haysa oo marka hadda waxii la la soo maray waaba la soo maray waxaan u baahannahay in beerihiisa degdega makiina laloo siiyo in dadkaas haddii ilaahay kuuda xaquuq hadday leeyihiin dadkaa meeshaa ku daadsan xaquuq hadday leeyihin ummadda lamid yihiin in xaquuqdoodii la siiyo saacaddan inkastoo haddii ilaahay kuudiya biyihii baxeen weli dhulkii waa qoyan yahay wax lu yuro wax lagu buufiyo rabaa iska galmaa kaneecadaa dudayso dad badan oo walaalaheenna oo ka soo qaxay hoos ay biyuhu soo baxsheen ayaa lagu soo korqaxay dhallinyartaa wax bixido ganacsataa wax bixido shirkadaha wax bixiyo intaasaan dhegta ka maqalnaa waxaan codsi ka nahay marka haddii deeqaas aan wax ku leynahay waxaan ku leynahay inay laga soo gaaraan maamulku laga soo gaarsiiyo odayaasha dhaqanku ay laga soo gaarsiiyaan meeshay jiraan aan ku shinsannaa meesha aan jirna ay lagu shinsadaan waa dad walaalaheenna dowladda federaalka hay-adaha shirkadaha ganacsatada waxaan ugu baaqa dadkaas walaalahooda oo meesha ku dhibaataysan maamulka gobolka waa u tagnay hirshabeelle waa u tagnay waa kasoo jawaabaynaa dheheen maanta waxay joogtaa marka dowladda federaalka ah dowladda federaalka waxaa la rabaa inay warkaas inay dhegeysan dadkaas barakaca oo meesha joogo oo meesha kusoo barakacay warkaas inay dhegeysan ay dadkaas barakaca ay soo gaarto waa deegaanka nuuradda hadda waxaan codsanaynaa oo noogu daran taniyo markii uu bilowday qaybinta gargaarkii loogu talagalay dadkii ka barakacay fatahaadii webiga shabeelle ee magaalada beledweyne waxaa soo baxay cabashooyin ku aadan qaabka qaybinta gargaarkii la soo gaarsiiyey magaalada beledweyne eedi eedan mahadsan iyo bashiir wasiirka arrimo banaanka iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda soomaaliya danjire axmed ciise cabad iyo geega maybowse guddoomey xafiiska wasaare caasimadda muqdisho nuqul ku mid haaya warqado aqoonsiga danjiranimo ee safiirka cusub ee jabaan qaabilsan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wasiir cawaad iyo maybowse hadhawaayay safiirka jabaan uso an rajayay inta usa haka dhaldhalaala howloling igmad su-usa sare inka qaada xiriirka lama geesoodka iyo iskaashiga dhibiyaalka shalduwan le waana indhexeeya lamada dal saaxiibada ah dowladda jabaan yow waqtigu maybaya in muuqatay inta xiriir weeldhadahayta soomaaliya maybana dhammaantoon dalkaasay seeday madaweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo usoo inku qayb galiy furitaanka meertada toddobaad ee madalla iskaashiga afrika iyo jabaan oo waana martigeliyaha martigeliyaasi yogama taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed iyo weliba use la kulamay madaxda howlgalka midooda afrika soomaaliya amisom ambasador francisco iyadoo kuwada hadaleen arrimo la xiriira doorashada la filaha intiya kudhiida soomaaliya iyo sidii amniga lin adkeeya lahay kulankun oo kudhihi muqdishiyaha ku qaybgali saraakiil sarsare waana ku tirsan amisom iyo saraakiilda ciidamada booliska soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka booliska jenaraal xijaar maybana use ku warbiyey guddiga amniga dhammaantun la suubiyey iyo sidiioo amisom intaageero korta howlwadeennada iyadoo sugaayan amniga doorashada lamada baarlamaan iyo doorashada madaweynaha oo la filaha intiya dhiida ama luqobada lamada kun iyo labaatanka ama lamada kun labaatan iyo kowta usoo faahfaahinku biyow diyaarinta ilaa iyo hadda ilaa hadda la kusuubiyey dhinayaalka amniga iyo generaalka mayba use kulunka ka sheegay inti weli walbadan linku baahanya inti luqobada waana horumar ballaaran iyo insuubida dowladda federaalk soomaaliya iyadoo kaaladaasa la howlgalayaalka caalamiga ah si kordhinka qaada amniga muqdisho iyo magaalooyinka kale iyo tuulooyinka dalka oo dhan taliyaha ciidanka booliiska iyo la dareeri taliya ku-xigeenka booliiska soomaaliyeed sareeyo guute sakiye xuseen axmed iyo saraakiil kale iyo sheegay inti lihinbaahanya inti la ogaado meelo iyo doorashada ka dhiyo doonta iyo tirada dadka ku qayb qaadan doona doorashooyinka iyo saasoo kale inti la tababaro ciidamo dheeraad ah siyo galaningijaysadan sugowka amniga doorashooyinka madaxda howlgalka midooda afrika soomaaliya amisom ambasador francisco iyo carabka use ka adkeeya inta baahida linqob inta amisom iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo kuwada shaqeeyaan sida lin ilaaliyi lahay amniga waana yo inku horseedan weerarada al-shabaab kujaysadaayan magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo mayba geega xarigga use ka jaray reedhan howlgeliyowka xarunta daryeelka caruurta daayacan iyo ha agoonta ee degmada warta nabadda xarig jar kunkureed iyo mayba duqa magaalada muqdisho cumar finish mayba use kormeeray qeybo iyo xarunta ka koobanta waana linka talagalay inta laka daryeela ciyaalka agoonta iyo han dayacan siiyo in helaan fursado lamid ahaanyo waalidiintiiyo nooliyiin gudoomiyaha gobolka banaadir iyo dignin indiri dadka sida qaldan in isticmaalo dhulalka danta guud ee bulshada linka adeega lahaay warka meelo ka dhugunsado ay tan idaacadda warsan ee istuudiyaha beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka duqaymo ciidamada irka ee israa'iil iyo ka beegsadeen bartilmaameedyo ka yaala gudo dalka suuriya yan muuqaday loolan xoogan waana dhayaala israa'iil iyo iiraan arintun ya muujiyahayd inta mustaqbalka iyo sababo korta iska dhiyow xoogan iiraan ya fadahayd inta iyo xoojida awoodda military ee gudo dalka suuriya meelo israa'iiliya fadahayd intiya arrintaas ku horseedta iiraan yo marnaba in muujina intiyo inka caajisna arrintun may bana xoojiyahaytee awoodiya militari may bana saasoo kaliya muujiday sidiyee iniska kalsoonta lamadun dhiniya mayba koo kasta usafadahay inta usa isku ilaaliya dhiniga kale khilaafkun lamada dhini yo mayba mustaqbalka sababo kore halisuwiin waana dagaal foolka foole lamada dal indhamara duqaymo israa'iil yalukuyaaba intiyo ku dhaladan afar gantaal oo horaantii isbuucun lahakridi dhanka xuduuda suuriya haanasoyo fashilmiyeen hanaanka difaaca gantaalada israa'iil wararlin xaqaijinaya welibayoo sheegahayna inti gantaaladiyo suuragal eta inti iiraan inkajabaabase weerar israa'iil iyo ka qaada xulufada iiraan ee gudo dalka ciraaq xitaa marinka qasaa israa'iil iyo duqaym xoogan inka fal celiydi gantaaladaas may bana goobo iyo duqaymo la beegsati laka sheegay intiyo xiriir lalayin xoogaga qudus ee dalka iiraan oo qaarsho kayaalag gudo saldhigyada militari ee dalka suuriya israa'iil iyo mayba weerarya ka qaada xarun ciidan ilaa iyo lix goobad waana yooyaala madaafiic si diyaarado israa'iil iyo halisla howlgalo iyo inkufuliyan gudo dalka suuriya mas-uul sare oo ku tirsan israa'iil iyo lahakaxigadii inta usa sheegay in weeraradaasi iyo haayan haano aargoosi ah waana eedin baaxad weyn islamarkaana iyo ku dhalada khasaaraha deeri dalka iiraan fariintun israa'iil waana ka wajaheen xukuumad dahraan iyo ee midoo cid waana ah inta weerarkaas oo inkukooya dhanka suuriya ninka jawaabo doona awood militari may bana may bana haddiiyo xooj yahaytee awoodiya militari haabahaato israa'iil iyo muddo wadi duqaymo dhanka irka waanayo ka fadaayan intiyo ka wiiqan awooda dalka iiraan ee guda suuriya xukuumadda dahreen yo welibayo go'aansatay intiyo sii wada dadaaladayo ka eedan intiyo sameeyan militari waanayo kuweel dhadan guda suuriya iiraan waanayo kuweel dhadan gudo suuriya oo iiraan iyo xulufo la eto xukuumadda bashaar al asad may bana gudo suuriya iyo in aragtee meel muhiimin ah oyo israa'iil ka weeraro korta may bana saasoo kaliya etaa meelyo xiriir kula weel dhado korta ururka xisbullaahi dalka lubnaan haabahaata tilaabooyinkun iyo qaadan lamada dhiniya e haano cad waanayo umuuqadan waanayo ka gudu jaraan haddana mayba jara arrimo badan oo muhiimin ah isbeddelada haanaaso cadaawadda indhexayta israa'iil iyo iiraan deersiyaayan heer halis ah warkii hamingnima siinku kooyay idaacadda warsan stuudiya baladka baydhabo akhyaaray surunkuwa ninka egi warkiya mayba intaas inku jeediyaya anoo qaalid cabdi ah dhinaga farsamada bilaal hilaal warkunkoo la mid ah inta hawada redinka kulamaana akhyaaray mayba sinku tabay ammaano allah